horta jubbaland iyo puntland ka maqnaanshahoodu dee waa waa qayb weyn oo dee wixii in loo dhanyahay bay ahayd inay ka maqnaadaanna sababaa jiray wayna sheegeen qoraal bay ku sheegeen sababtoo shirkii dhuusamareeb ee labaad waa annaga ka soo baxay madaxweynuhu khudbaddii gebagabadu wuxuu yidhi baarlamankaan kula noqonayaa oo ayagaa maaragtay inay ayaga ansixinayaan bay taasi noqotay tallaabada xigtayna ra-iisul wasaarihii baa la eliyey oo dowladdii de wixii lagu heshiin fulin lahaydba meeshay ka baxay bosishankoodu marka wuxuu ahaa dee maxaan kaga lugo-aynaa meesha marka ma ahayn horta maqnaanshahooda mid sabab la-aan horta intaa la fahmo waa loo baahanya markii taa dhinaca la yskaga dhigo oo go-aanka ka soo baxay dhuusamareeb tiri la eego aniga xalan ahaan taas waa aniga fikirkayga wuu soo dhoweeyey murankii la isku mari la'aa sababta waxaa weeye qoladan sila soomaaliya waxay ku doodayeen dalka waxaan ka qabanaynaa doorasho codi qof hal qof oo aaminsan oo soomaaliya ana ma jirin oo xoog ogaal oo dalka ayaga lagu dara naftigooda dee marka taa waxaa loo arkayey inayn doorasho qofkii coda qaban karin waa laogyahay yaa la sirayaaba ahayd oo shakigaasaa la qabay marka mar haddii uu ka soo baxay qaraarka ka soo baxay dhuusamareeb uu yahay doorashada qofkii codkayda in laga tegay doorashaduna waktigeeda ku dhacdo way soo dhoweysay wixii caqabadaha ee muranka go-aanka soo baxay marka wuxuu leeyahay xoogey challengeyaa laakiin wuu soo dhoweeyey meeshii laga wixii laysku hayo u weynaa waa laga yimid wixii laiskugu soo aruraa waa technicality-ga waxa la yidhaahdo iyo xoogay qodob waxaa jira xagga constitutionality-ga iyo xagga awoodda waxaan maaragtay capacity-ga lagu maamuli lahaa wayo hadda maxaa la samaynayaa ma dhuusamareeb foor ama afar baa la isugu imanaya mise wixii lagu heshiiyey baa lasii saxartiraya oo lasii hagaajinaya maya hadda waxaa la isugu imaanaya xamar ninka la yidhaahdo madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland oo hadda garawa jooga xamar bay usoo socdaan xamar baa imanaya xamar waa lagu saxartiraya heshiiskii dhuusamareeb waxyaabaha ay gobolladu ka qabi doonaan dooda oo xagga dastuurka ah waxaa weeye guddiga doorashooyinka ee qaran awooddiisu waxaa weeye doorasho cod iyo qof inuu maamulo oo oo qaran laakiin hadday doorashadii dadba noqoto waxay ahayd inay maamulaan gobollada inta badanna dee sideedaba doorashada maamulkeeda hoose waxaa leh gobolladaa leh marka waxaa hadda waxyaabaha u baahan in la meel la saaro waxaa weeye yaa maamulaya doorashadii waxaa la yidhi hala ballaariyo meelaha codka laga bixinayo waxaa la yidhi nambarkii hala kordhiyo oo meeshii konton iyo kow kal hore ahaa hadda halaga dhigo saddex boqol iyo kow way fiican tahay dama nambarka la kordhiyo oo legitimasigu kordhayo laakiin laba dhibaataa taalo haddii lasii fogeeyo oo la yidhaahdo gobollada la gaarsiinaya dalkeenna magaalooyin tirtirsan baa leh awood ay ku martigeliyaan dad badan haddaan hadda kaaga soo qaado koonfurta haddii hadda la yahay jubbaland magaalo madaxyada gobollada hala geeyo subada dhexe shabaab baa haysatay oo lama tegi karo bu-aale garbaharey waa la tegi karaa waa lagu qaban karaa laakiin garbaharey intee qof bay marti gelin kartaa haddii hadda xildhibaanada gabay ka soo gelayo markii waxay noqonayaan maybe afar iyo toban ilaa shan iyo toban saddex boqol lagu dhinto shan kun afar kun shan kun baad ka hadlaysa marka waa imaanayaan challengesyada noocaasi waa imaanayaan waxaa kaloo imaanaya meelahaas markii lasii geeyo fogfog dhulkan shabaab baa weli ka talaysa dhulka badidiisa ayagaa dhigtay garayn doona dadka ka soo baxaya haddii laga baxo meelahan waaweyn ee ciidamadan afrikaanka ee amniga haye iyo haddii lasii dhaafiyo meelaha ruralkaa la geeyo doorashada marka laga raabo gobollada qaarkood sida puntland oo kaleeto iyo al-shabaab baa soo saari doonta dadka soo baxay marka khatartaana way leedahay laakiin hadda waxaa laga hadlaya waa tegnika iyo awoodda lagu martigelinahaayo maahane way soo dhoweysay muxuur ahaan dhuusamareeb way soo dhoweysaa waxaad ii sheegtaa say isku qaadanayaan ergooyinka saddex boqol iyo kowda ee xildhibaankii u codaynaya dhinacna waxaa la yidhi doorashadu xisbiga ha lagu galo dhinaca waxaa la yidhi soo xulidda saddex boqol iyo kontonkan ha lagala tashado odayaasha dhaqanka iyo maamul goboleedyada dhinaca waxaa la yidhi aqalkii sare ha soo xulaan maamul goboleedyada waxaanoo dhan ee kala duwan say isku qaadanayaan may waxaanadan wa isqaadan karaan waxaada isdiidaya maaha horta in la odayaasha dhaqanka la balhadiyo oo meelihii maamul ka jira maamulka iyo ururadii bulshadu ay ka qayb galaan sistamkii aan hadda laba kun iyo lix iyo tobankii sistem fiican ma ahayn in wixii ka khaldanaa oo dhan la saxo oo dadka lasoo xulayo loo badiyo dadka soo xulaya way fiican tahay middan ku saabsan in xisbi lagu aado waxaan horta wuxuu ku dhacayaa four pointy five buu ku dhacayaa dadka hab qabanay ku salaysan tahay wax farqia ma samaynaysa ninku isagoo keligii iska socdo oo shahaadada ka soo qaatay guddiga oo odayga oona soo rekomendgareeye iyo isagoo shahaado xisbi wato laakiin kursiga qabiil baa loo meeshuun baa loogu tegaya marka wax iska hor imaanayo oo macnaha hadda samaynayso ma laha oo xisbi furan oo ninku meeshuu doono ka tartamay oo cod lagu kala baxaya ma aha kuraasi deegaanadii ay kalka hore ku yaalleen oo ree hebel kursigiisiiba yaalleen ninka ree hebel ee imaanayo ama kuufiyada xisbi soo xila ama mid qabiil soo xila halkaa kursi maad u tartamaysaan meesha yaalla waa sidaa marka koofi baad ka hadashay adu muddaad ka maqnayd siyaasaddan tooska ah inkastoo siyaasadda dhinaca uga jirtay koofideed hadda gashanaysaa hadda wixii ka dambeeya qorshahaagu waa maxay koofiyadda qarankaan xilanaya aniga xisbi national ah oo la yidhaahdo xisbiga nolosha iyo cadaaladda yaan madax u ahay xisbiyada qaran iyo dadaalka lagu wado in dalka uu doorasho ka dhacdo dalkana hore loo sii dhaqaajiyo baan ka mid noqonaya wixii dani ku dhaafsiin weydo oo la yidhaahdo maaragtay innagaa weli intaa uu jiro qaybta ah awood qaybsiga four pointy five dee koofiyadda odayga way ku dhex ordhaysaayo deena waa waa reality jira ninana ma diido waxa bulshada ku dhex jira wax la diidi kara maaha annaga hadda qabiilku wuxuu weeye waxaa hadhow habo lagu qaybinaya laakiin waxaan rabaa in la fahmo qabiilkan inuusan noqonin indiga meesha loo socday inuusan noqonin ee qaran loo socdo haddana maadaama xaaladan ku jiray kugu khasbayso in waddo lasii maro miinis laga dhigto laakiin loo gudbayo qarannimo inuu noqdaan baa muhim ah dadka ku shaqaynaya xisbiyada la samaynayo markaad eegto waddanka imisa xisbigu qaadi karaa xilligan marka la joogo waddanka horta xisbiyo badan ooma baahna taariikhdeenni baa taalla lixdan iyo sideeddii doorashadii u dambaysay oo demuqraadiga dalka ka dhacday axsaabta aad bay u tiro badnaayeen hadda naftigeedu axsaabta dadka markay hadda la diiwaangeliyay aad aragtid dadku tuudaa madaxooda ku jirto oo waxay leeyihiin maarag meesh meeshii baa lagu noqonayaa laakiin haddii hadda somalilan oo kale laga soo qaado innaga horta waxaa la rabaa waxay waaye aragnimadii soomaalida naftigeeda in laga faa'iiday tii lexdameeyadii waxay khaladaadkaa ka jira laga barto tii halka xisbi keliya ahaa ee militariga oo sanduuqa mid caalamka ku sawiran yahay iyo mid yalow ah laysberber dhigayay in hadda somalilan oo kale wax laga qaadan karaa tallaabo fiican baa laga qaadan karaa example fiican baa laga qaadan karaa because waxay sameeyeen doorasho qof iyo cod ah oo oo oo free ah saddex xisbina way ku soo innaga waxaa yidhi xisbiyadu diida lagu galo doorasho inay wixii aan waxba haysanin meesha ka baxaan wixii laakiin aas-aaska meeshaa iman kara in la yidhaahdo kuwanaa noqon karaa axsaab mucaarada hadda axsaabta la rejistar gareeyana waa ku meelgaad qiimeyn labaad baa lagu celin doonaa qaar badan inay ku hadhaan baa dhici karta isku tag inay sameeyaan oo dallado noqdaanna way way dhici kartaa anigu waxaan qabaa in xisaabta lasoo yareeyo hadday ugu badato habka ay somalilan raacday oo kale maybe la raaco haddii waxa lagu darayana mid iyo laba ay noqoto oo ay soo yarayso inay weji qabiil yeeshaan xisbiyadu haddii laakiin lasii daayo soo reer bay tegi tahay inta inta beelooday jirta in leego xisbiyaa samaysa khibraddaadu leedahay maamul hay-adeed heer qaran heer gobol bal waxaad wax yar ka hadashaa waxa ka qaldan maamulka iyo dhismaha dowladnimada soomaaliya waxay meesha khaladka ugu badan ina kaga jiro waxaa weeye waa dowladnimada dowladdu waxaa weeye inay ku dhaqanto sharci cid walba og tahay ciddii jebisana lagula xisaabtami karo innaga soomaaliya ku dhaqanka sharciga beri horaa laga dhigi saraynta sarraynta sharciga waxaa la yidhahdo xukuma saddex waxyaabooda asaasi oo ah dowladnimada saddexdiiba midna mahayna annaga waxaan la yidhaahdo effective procracy maamul dowladeed oo taxan oo awooddu ilaa ninka u hooseeya leeyahay oo ilaa wasiirka isku soo xidhmaysa oo qaban karta khidmadihii dadku u baahnaayeen waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto dhaqaale ha noqoto amni ha noqoto no enforcement authority oo adag hay-ado sharci ilaalin oo ciddii jebisay sharciga qaban kara independent judiciary system hab garsoor oo ka madax bannaan awoodaha maamulka iyo sharci ilaalinta oo u garsoori kara oo qofka lagu xadgudbo u xaq celin kara oo dawladda naftigeeda xakamayn kara waddadeediba mahaynaya hadda nimankii ciidamadii sharci ilaalinta ahaa ee hadda waxaan u jeeday waxaa laleeyahay oo me- social media qabsaday fahad yaasiin iyo xasan sheekh baa wada hadlay oo siyaasadihii iyo ra-iisul wasaare la magacaabay fahad yaasiin waa taliyihii nabad sugidda waxa ayaan daraa inay xitaa xasaabtii mucaaradkii lid- eh, nimanka madaxda u ahaaba ay entertain garaynayaan waxay inay yidhaahdaan iska casib taliya ciidanka adoo ah siyaasadda ma dhexdhexaadin karta ma soo gelisiis casib dana siyaasadda u orod markaas haddii kale halkaa ku eko u dhexee xasaabta mucaaradka iyo k- madaxweynaha iyo kulli u dhexee hay-aduhu waa inay noqdaan hay-ada qaran oo dadka u siman marka inaga qaabkii dawliga ahaa ma hayno aqoonteedu way yar tahay ee, wax hadda isku- isku dayidna habkan hadda garsoorkeenu lamaba dhihi karo sharcigu ku dhisan yahay oo golihii ga- adeega garsoorka lama samaynin ee maxkamadda dastuuriga aada loo buunbuunaya aniga wax weyn ooma arka maxkamadda dastuuriga mandate-ka waxaaba la siin karaa maxkamadda saraa la siin karaa laakiin horta ma dhisan yahay habkii garsoorka oo garsoorayaashayaa soo xolay ee maxay leeyihiin qualificationka ay leeyihiin ee marka horta meelaha ugu liidata wixii dawliga ahaa oo idil waxna kama hayn ee sharcigiina laguma dhaqmayo waa nin tooxis weye nimanka madaxda jooga waxay doonaan bay samaynayaan xalka al-shabaab waa maxay al-shabaab waa laga adkaa waay ciidamo afrikaana kuwa internationaala kuwa fara badan oo soomaali waa laga adkaan waay laba waa mid waxa xagga iyo xagga uu ku dhimanaya waa wiilal soomaaliyeed iyo indhalihiisi laydhaha soo fadhiista calanka madow tuura calanka buluuga qaata bambaanooyinkani waxaad qarxinaysaan joojiya kaala ka qayb galo oo awoodda baa qayb ka noqdo oo dalkan ha dego oo soomaaliya ha isku tashato hadday diidaan ciidamadan ajnabigan iyo waxaan iyo ma xallin kara al-shabaab soomaali baa xallin karta hab soomaali ha lagula diriro oo- oo sida si lagu jiri karo oo maalin walba hotel baa la qarxiye iyo suuq baa la qarxiye iyo haweenaya carruurta dhiigooda la daadinayo sabab la-aan wax soconaya maaha soomaalida markaa isku tashato
igaad baad la soo shaqaysay ka waran siyaasadda gobolka soomaaliya kenya soomaaliya etoobiya soomaaliya eritrea soomaaliya jabuuti Ee, de innaga riijinkan baan ka tirsannahay igad la yidhaahdo annaga hadda dhulkii soomaalidu saad la socotay ugu kala qaybsanay shantii soomaaliyeed baa madaxeena ku qoran calankeenna xidigtiisa ku taala labadii jam- ee, xoorta noqoto soomaali jamhuuriyadda soomaalida samaysay jabuuti gooni baan isku taagaynaa bay yidhaahdeen oo waa la ogolaaday laakiin ee, soomaalida etoobiya iyo kenya ku hoysa manaynan ogolaanin manaynan ee, talana kamaana yeelan Ee, laakiin hadda tabar iyo hankii ahaa soomaali weyn iyo qabkii waxaad moodaa ayaan daro inuusan muuqanin waxaa hadda ka hadlaynaa tii yarayd ee xorta ahayd ayadi ma la hayn karaa gacanta ma lagu hayn Ee, waa doqonnimo haddaan nidhaahno etoobiya iyo kenya iyo baa soomaali noo dhistay soo dowlad soomaali oo xoog badan noo soo celinaysa waa iska caqli xumo weeye taa dee carruur mooyeene nin weyn ee waxgarada looma sheegi laakiin annaga maadaamay tabarta annadu sidaa tahay ee, in hadda annaga aan isku mashquulino rijinkaa kale iyo dowladaha kale ee, waxaa ka muhiimsan teenable horta inaan qodaxda salka ka bixino aan dowladeenna soomaalida dejinno soo celinno heybadeedii ee, sharafteeda soo celinno dadka soomaaliyeed ee kenya iyo etoobiya ku jirana ee ayaga ay noqotay innaga mowqifkeennu ee dowladahaas xidhiirkooda naftigeenu say dadkaa oola dhaqmaan iyo dadkaasi say u wanaagsanaadaan wuu noqonayaa xidhiirka iyagu waa dad soomaaliyeed innagana waxba uma kala nihin oo kaxamar ku dhashayna jigjiguu berri guri ka dhisanaya ka jigjiga ku dhashayna ee, wuxuu degayaa maaragtay jawhar jawhar buu maqaayad ka furanaya marka waxaan nahay hal dad baan nahay, hal qabiil baan nahay in dowladaha xidhiirkaanagu wuxuu noqon doonaa marka dadkaasay rabaan inaan anagu ku taageerno dowladahana aan nidhaahno xidhiirkeena wuxuu ku ekaanaya sida dadka loo- loola macaamilo
hal arrin baan rabay inaan wax kaa weydiiyo kasakooyin siyaasiga iyo doorka aad ku lahayd gobolka Eh, dhinaca kale marka laga eego waxaa tahay oday soomaaliyeed dhaqan yaqaan baa tahay war waxaad ka warantaa dowladnimada soomaaliya marka laga hadlayo dhaqanku ma toosin karaa dowladnimada Ee, maya innaga dhaqankeenna wuxuu waxuu u badnaa raacata dad raacataan way jiraan dee in beeraley ah in kalluumaysataa in xeebaha u badan oo reer magaala laakiin innaga waxaan nahay dadka cududiisa raacatay ahay soomaalidu waxaa la yidhaahdaa waa dad dagaal oo kalsarkooda dhaqankooda waa dhaqan dagaal laakiin haddaad fiirisid soomaalidu maxay ku diriri jirta soomaalidu geel bay ku diriri jirta dagaalada soomaalidu aad maqlaysid waxa gundigu waa geel waxa soo raaca waa geelo wuxuu xubo biyaha iyo darka iyo daaqa iyo meelaha geela ku fiican ba haddana lagu sii diriraya maamaa bay yidhaahdaan marka waxay waxay ahayd marka caqligooda wuxuu ahaa hashaasaa laysku diriraya hasha geela waxay yidhaahdeen ama xeradaada ha ku jirto ama xere in adeerkaa ha ku jirto dawladda meesha hashi bay geliyeen hadda marka waa ma adugu haysaanu in adeerka ha hayo waxyaabaha la dhaqaaqalaanay ka mid tahay waxaa la rabaa inaa ka soo gudubido qabiilkii inay dawladdu beddesho oo ay noqonin xeradaadii xereen adeerka ay ay noqoto xero soomaali oo idin deeqday inay ku jirto oo ka dhaxayso